ayuu kasoo hadlaya waxau ihi waman cajaza can xifdi lwadiica xaruba calayhi qabuluhaa inuu aqbalaa waa ka xaraam haddii ammaano aada ka baqdo inaad ilaalin kari weydo dee inaad aqbashaa waa xaraam oo waad iska daynaysaa marka wain qadara walam yasiq biamaanati nafsihi haddii uu markaa karayo inuu hayo laakiin naftiisi inay cunto ama ay uhunguroto u ka baqayo kuriha lahu akduhaa taasna waa soo marnay inuu qaadaana waa karaahiyo oo dee xataa qofkii haba ku khiyaameeyo saaxiibka hore oo waxa uu nebigu dee calayhi salaatu wasalaam lahaa addi ilaa man itamanag walaa takun man khaanak qofka ku aamino udhiib wixii cidda ku khiyaamaysa adugu a khiyaamayn aayaddii qur-aanka ahayd iyadana dee ilaahay waxa uhi fain amina bacdukum bacda falyu-addi aladi tumina amaanatah walyattaqi llaha rabba marka amaanadii de in sideedii loo guto wey uma yalzamhu lxifdu fii xirsi miliha amaanadan lagu dhiibtay inaad halkii ku habbooneed ku ilaaliso wey xirdu lmithl wax walba meel ku habboon baa lagu ilaaliya xoolaha meel baa lagu ilaaliya lacagta meel baa lagu ilaaliya dharka meel baa lagu ilaaliya isku meel maaha lacagtu waa qasnada dhaaa dharku waxa weya sanduuqa bakaarku ayaa alaabta dee la dhigaa wixii bogaashiya waxaa xoolaha baadiyahana dee xerada mid walba meeshiisa fain araada safara hadduu doono inuu socdaabo aw khaafa almawta ama geeriba waa ka cabsaday falyaruddahaa ilaa saaxibiha kiilaha ha u celiya dee meeshii haddii la aada safrayso dee safar iyo lacag qaadashadeed mahalaki khatarta iska celi wuxuu ka baqay qofkani geeri ama naftiyaaba qabato dee waa in daray amaba meel la isku hilaaciyey buu joogaa oo sidii qaxoontigiina qabsatae oo goor madfac uu ku dhici doonaba aan khatarba uu ku jiraba markaa bal horta dee geeridii waaba astaamaheedii aaba muuqmuuqanaye inuu dadkii waxaan kala lahaa iskaga celceliyo ayaa muhiima fain lam yajidhu walaa wakiila qofkii alaabtan lahaa iyo kii wakiilka u ahaa midna ma hayo sallamahaa ila alxaakim xaakimka muslimiinta ha u dhiibo xaakim iyilqaba hadii uu yahay weyo kan maratuurka aan ahayn laakiin isaga qudhiisiiba dee hadii uu wax bidhaansanayo dee muxuu udhiibi waa ka doorbaa ka dardhashe fain fuqida fa ilaa amiin tanaa kasii macquulsan dadkan oo dhan hadduu waayo qof aamin ahun ha u dhiibo oo ha yidhaahda hebelow waa baqayaa waxbaana igu si ah lacagtaa hebel baarahe gaadhsii fain lam yafcal fa maata walam yuusi biha haddaanu taa samaynin oo uu dhinto aanu dardaarmin aw saafara biha ama uu iskala safray lacagtii ay ku habboonayd in la dhigo daminahaa dee dee hamag dhabo sawkan maaha xamaashay sawkan gaboodfalka sameeyey kol haddii aanu darda dardaaranka laftiisi waa hadduu dee u suuro galay siduu kuu sheegi doono macnaha qofkani taqsiir buu sameeyey wey wadiicada waxaa lagu yeeshaa qofka yadeedu waa yadul amaana siduu kuu sheegi doone taqsiir markuu jira markaa masaa'ilkan taqsiir baa jira fain sallamahaa ilaa amiin qof aamina buu dhiibay maca wujuudi alxaakim iyadoo xaakimkii hagaagsanaana uu joogo damina markaa wuu magdhabaya laakiin hadduu xaakimkana ka baqo dee amiinkaun baa ka xaasila hadii la waayo xaakimkaa marna amiin baan la waayeyn ama yara inta la waayo aynaadi noqonaysa amiinkaa hala raadi qof aaminahoo dee uu ku kalsoon yahy qof waliba qof buu ku kalsoon yahy ilaa an yamuuta faj-ah mawtulqafla inuu ku dhufta mooyaane aw yaqaca fi lbaled ama wadankii uu ku dhaco nahbun aw xariiq ata ka dhacday in meesha laftigeeda ammaanada taalayba waxa ka dhacay boob waxbaa gubtay walam yatamakan min shayin min dalik intaa aynu soo sheegnay midnaba may u suroobin fasaara biha fasaafara biha uu la socday fa inahu laa yadman ma magdhabayo fa inahu laa yadman baa u wada taala hadduu mawtulfaja ku dhufto muxuu dardaarmay dee ma magdhabayo markan uu kuleeyahay hadduu dhintaba wuu magdhabaya oo maaa dee ha odhanin nin daa wax weydiinaya dee se xoolo kamuu tegin kii xoolahan wadiicadan lahaa baa soo xaalinaya wuxuu ku garamayaa xaq baan u leeyahay inaan warisada inaan ka goosto tarikada inaan xaqaygii ka goosto maxaa yeelay kii nii dhintay dee gaboodfal buu sameeyey sidaa darteed xaqaygii waa ka goosanayaa haddii nahbi iyo xariiqiya u dhaco dadka inuu dhiiba ay suroobi weydo dabeetana qudhiisa ula cararo oo laga sii rito dee ma magdhabaya xaguu kaga tagaa khaaradoo dhan dee wax la jabsanaya ahayn ama khatar ku sugnaa markaa safarkaaba inuu dee la cararabaabu door mooday haddaba wamataa dalabaha almaalik ammaanada ninkii lahaa markuu doono wakti kasta ha ahaatee lazimahu raddu waxa waa ku waajibay inuu celiyo celintiina bian yukhaliya baynahu wa baynaha alaabtii iyo qofkii waa inuu ukala baxo oo idha wata halkaasaa le bukhaarka ka qaado hadday lacag tahayna uu dhiibo tanaaba iska adag bayana hadaad mid wax u dhiibata wuxuuna kuleeyahay bal berri igu soo noqo macnaheedu wuu isticmaalay wy kolkanuu kuleeyahy berri soo noqo ee uu ku dhiibi laaya wuu tasarufay marka waxaa marka u horeeya uu codsado qofkan xoolaha ku dhiibtay dee iska sii waa waajib fa in akhara bilaa cudrin cudur daar la-aan hadduu dib dhigo aw awdacaha ama uu u dhiibaba cinda kayrihi cid kale ugu sii dhiibay ammaano bilaa safarin walaa daruura iyadoonu meelna tegayn baahiina haynin oo macnaha cid aanu kala cararayn aw khaladahaa bimaalin lahu ama lacagtii loo dhiibay iyo xoolihiisii buu isku daray aw maalin lilmuudaci aydan ama xoolo muudicu uu leeyahay muudicu muudicu waa kii ammaanada u dhiibtay xoolo kale uu leeyahay buu ku dhex dar u yihi waa isla wixiisii isugu dar aydan baxaysu laa yatamayazu wuu isku daray si aanay u kala soocmayninba aw istacmalahaa ama qudhiisaa masruufsaday aw akhrajahaa min alxirb ama halkii qasnadiibuu ka soo saaray liyantafica biha si uu biliya wax uga dhigto halkan uu soo dhigto falam yantafic maba dheefsanna way dhaaftay aw xafidahaa fii duuni xirsiha ma meeshii lagu xafidi jiray meel aan ahayn ayuu ku xafiday oo dee gaboodfal buu sameeyey aw qaala lahu lmaaliku ama kii lahaabaa ku yidhi ixfadhaa fii hada alxirs waa qaale alaabtii ah qasnada ada ku rid fawadacahaa fii duunihi meeshii maalaan ahayn buu iska dhigay oo ka sokaysa dee wahuwa meeshanuu dhigay lafteeduna xirsuhaa aydan waa meel lagu xafido laakiin halkaa uu codsaday ma aha daminahaa dee dhintan oo dhan waxaan oo dhan buu isku xidh o dhan buu isu raacayay fa in akhara bilaa cudrin laga soo bilaabo dib haddaynu usoo macnayno qofkan hebelow isii buu leeyahay waxan wax cudurdaarihi iyadoonu jirin ayaa markaa uu dee meeray ama wuu wahsabayba wuu wahsabay haatan waa caajisanahay imike goortan bal horta ii kaadib marka cudurkii waxaa noqon kara hadduu salaad ku jiro hadduu xamaamka ku jiro hadduu dee cudurdaar waxyaabii qofka lagu cudurdaaraya hadduu ku jiro raashin cunayo afka ku hayo hawl adag gacmaha ku hayo dee khatar ay ku haddii laga baxo dee aanay suroobin ammaanay ahayde cid kale usii dhiibay waa la ogolaa in cid kale loo sii dhiibo marka ama uu socdaanaya ama darar jiro dararkaasi dee waxaa kamid noqon karaya iyadii loo xoog sheeganayo boob lagaga qaadayo ee masaa'ilkaas oo kalema magdhabaya tana iyaduna iska badan xoolihiisiibuu ku dhex daray khaladahaa bimaalin lahu lacag beedaso isla lacag un mahaa buu wuxu qasnadiisiibuu ku wada riday marka halkaasuu wada dhex dhigay waxay ahayd waxaan intuu magaciisa ugu qoro bacdiisana ugu gunto meel yaroo dee ammaanaadka uu sameeyo qasnada kamida inuu dhigaade mau dhigin be buuggun buu ugeliyay un waa sia imika iska badana imise intaasoo dollar numberka uqor dabeedna buug ugeliyey waa kaa usii dhex daayay aw lilmudaci lilmuudici aydan markanuu leeyahay xoolo kale oo halkan yaala oo kan ammaanada udhiibtay uu iska lahaa buugu dar u yidhi isagaa iskule maxaad kala saari masala halkaasay alaaba taalay bakhaarka midna wuu udhiibtay tii uu udhiibtay iyo tii nin kale usii taalay ayuu isku dhex daray oo wuxuu hi waa isla berisuune ha isku jireen mana kala baxayso dee markaana hamag dhabadhe ma isagu ma waxayga isugu kay agaaji buuri wuxuu hi qaybtani hay marka intana ammaanay intaa kalena dee arrinkeedu waa gaar ee ninkaasi uu leeyahay halkaa u taalla laakiin intan ammaanada dee tixgelinteeda inu siiyaaday ammaane iyo soomaaliya ma isku indhala-y ama isagaaba dee isticmaalay ama cid ha siiyo ama dee waxa ku iibsado markaana wuu magdhabi ama tacadi ha ku yimaado ama yuu ku iman kol haddaba wixii isticmaasho waa lagugu yeelanayaa un xataa xoolahii haba la dhaco hala boobaba haddaad isticmaasho isticmaashkan ayay damaantaadii ku gashay ama xirdigii buu kasoo saaray si ugu intifaaco laakin kuma intifaacin xirdigii qasdaduu kasoo saaray halkaasu dabeedna saaray wuxuu is lahaa sarfis ama isticmaash way is- intaanu waaba laga gaadhsay wuu magdhabayaa dhe ama xirdigeedii meel ahayn ayuu ku xafiday fii duuni xirdiha lacag bay ahayd markaa qasdadaa lagu ridi jiray meesoo ku iska dhigay waxay ahayd jawaano waxay ahayd in gudaha la geliya qaarka lagu xidho meel daarada ku iska dhigay ha magdhabo waxaan inuu qofku marka hore iska daayo iyo inuu xafido waxba kuma dhexeeyaan waa labadaa mid ama maaliga laftiisiibaa yaabsanaay oo yihi fi haada lxirsi igu haysho oo meel adag buu la eg isaguna meeshii muu dhigina wuxuu yihi ninkani muxuu kuu tilmaamay wixiis war waxaaga waan ku hayaaye adigu soo doono un kolba meel dhigiyo waxba haya odhanaad hayse wakin buu meel unbu iska dhigay iyana xirsigeediia laakin dee aan halkiibu utilmaamay damin ahaa masalooyinkan o dhan israaci oo damin ahaa markan uu leeyahay ama tacadi ha yimaada ama yuu iman laakin laf arrimaha laftooda tacadi walikullin minhum alfasqu matashaa jaa-izu tarafayn wey heshiiska noocan ahe amaanada laysu dhiibanaya mid waliba markuu doonu ka noqonaya kanna wuxuu leeyahay kaale kaale alaabtaada qaado kan kalena wuxuu odhanaya adeer alaabtii dhiib fain maata axaduhumaa aw junna aw ugmiya caleyh infasakat haddii midkood dhinto ama uu waasho ama uu suuxo dee way go-i ay fasakmaysa maxaa yeelay dee ehliyadii baa meesha ka baxday ammaan ahaynta kii ammaanada hayeyba intana aafaadaa ku dhacday dee arrinkii waa laga qaato kii loo hayay hadday waxani ku dhacaan dee waxaa meeshii soo galaya dad kale oo isagii ka mas-uula ama dhaxlaya kuwiibaa qaado ayaa kaala heshiinaya wayadu lmuudaci amaana muudac muudic wadiica waa saddexdaa wasiiqa muudac iyo muudic maxaa u kala farqiya waa ismi faacil iyo ismi mafcuul muudicna waa kii amaano dhiibaha muudacna waa amaano loo dhiibta wadiica waa alaabtii la isu dhiibanaya iyo erayadii la isticmaalaya haddii la yidhi yadiisu waa yad lamaana erayadan soo socdaa ka farcamaya macnaha yad lamaana markaan tafsiir iyo tafriid samayn isaga laguma laha oo waxba ma magdhabayo markay dhaab noqoto isagaa lagu horreysiinaya fal qawlu haddaba qawlka wallaha lagu rumaysanaya fii asli liidaac idaaca asalkiisa haddii lagu murmo aw fi raddi haddii lagu murmo aw fi tarafi haddii lagu murmo qawlu qawlun muudac ka wax loo dhiibtay hadalkiisa ayaa markaa la qaadan doonaa biyamiini walihiisaa lagu rumaynaya markaa qawluhu walmusadaqu fi ma yaddaciihi min dalik amaanatun markaa yihi faqawluhu huwa lmusa faqawluhu lmusadaqu biyamiini waa walihiisaa lagu rumaynaya markan uu ku leeyay asluliidaac masalooyinka bar mid mid usoo qabo asluliidaac baa lagu muraadsan yahay wuxuu leeyahay shawtan shalay boqol kun baa kuu dhiibtay war waxba imaa diiban buuhi anu ma garano kaa yidhi waxba imaa diiban ayaa asalkii ku taagana isagun baa laleeyahy wallaha mar bal adigu inaanu waxba kuu dhiiban haye waa mid aw fi raddi wuxuu ihi dee waad ii dhiibatee waan kuu soo celiyey markii dambe gelinkii dambe aada soo noqotaa kuu celiyey kaa yidhi waa kuu celiyey muudaca la idhaha bifatxi daal unbaa laleeyahy bismillah aw italaf waar alaabtii way baabaaday buu leeyahay may baabiina adaa utashaday buu leeyahay inay baaba-do oonad u tashanin wallaha marun wey falow qaala haddii uu idhaahdo waa dee ixtiraadkiibuu bilaabay taa aynu dusha ka sheegaynin ma awdactanii shay-an waxba imaa diiban aw radadtuhaa ilayka waan kuu soo celiyey aw talifa bilaa tafriidin wuu iska dhimatay alaabtani anigoon waxba ku xadgudbin sudiqa biyamiini walihiisunbaa lagu rumaysanaya wuu ka tegaya kana siiqadii baa tana wayushtaradu waxaa la shardiyaya lafdun min almuudic kan amaanada dhiibanaya inuu eraya isticmaalo kastawdactu wastaxfadtu erayadaasu isticmaalaya ammaanadan iga guddoon waan kaa ilaalin doonaya saasuu odhanaya walaa yushtaradu lqabuulu bal yakfi lqabd inuu kani aqbalo waxba shardi maaha kol hadduu gacanta ku dhigo dee waa qabuulu bilficl kan buuri miyaad intanaa kan wuu qabtayba macnaheedu wuu aqbalay wy bilficli buu ku aqbalay sidii wakiilka ammaanadii wataa iyo arrinkeedii marka lagu murmo dee xaaladeedii caynkaasay noqotay idan bahashii ammaanada ahayd dee inaad ihtimaam siiso ku dadaasho iyo inaad iska dayso dee wax ka dhexeeya ma leh ilan xasanadeedii waa waa kuwa intaasoo arrimood leh markan dee aada ammaanadii qabanaysana ha odhan maxaan ka faa'iidayaa dee waa samafal waa qofkii muxsin buu noqonaya wallahu yuxibu lmuxsiniin oo hawshan kaa gaadhaysa iyo ilaalinteedan iyo waxan dee waxaa tahay qof samafalaya markaa dee mushqaayad intii uu kusiin lahaa mid ka weyn baad ilaahay ka helaysa baabulcaariya caariyadani waxa weeyaan af soomaali hadii la eego maxaa la yidhaha af soomaali ergiso walaa ergisadaasi luqad caama maaha waxaasaan ka ergis wa ammaanaysi unbaa meelahan laad looga yaqaana baan malaya hebel baan kitaabkan kasoo ammaanaystay hadda waa ammaanadii xagga hudicada iyo ammaana lagu dhiibtay labadaasa iskaga keen jiraa marka haddii dee ergise la fahmayo waa ergisadaas wey shaygii oo aada ka ergisaysato qof kale qofka kale isagaa milkigiisa iska leh laakiin waad soo manaafacaadsanaysa ama ha ahaado waxaad akrisanaysa qalabaad wax ku qabsanaysa ha ahaado dee in la isu diidana ma aha wayamnacuuna almaacuun ilaahay baa ku eedeeyey munaafiqiinta ergisaysigaa inay diidaan iyo maacuunka la kala ammaanaysanayo ama la kala caariyeysanayo nebiguna dee safwaan ninkii la odhan jiray waa kii ka ammaanaystay hobka ee uu lahaa bal caariyatun madmuuna ma waan waan kusoo celinaya ama waan kuu damaanaya labadaba hubkani waayahay waxa uu dabeetana yidhi iyada laftigeedii dee arkaan bay leedahay muciil mustacaar caynun mucaara wasiiqa koyalahaasay noqonaysa mustaciir siintiya taada waxay faa'iideynayaan qofkani kii waxaan raadsanaya dalbayeyn mustaciir aladi dalaba alicaara kii doonay weeyaan in la ammaanaysiiye waxa iyo muciiroo kii ammaanadan qofka siiye ay dhee bal soo hayso iyo dee wixii la kala ammaanaysay iyo erayadii haddii xagga xukum ahaan la eegana yadeedu waa yadul amaana oo waa yadul damaana baan la eeg oo wixii siduu kuu sheegi doono isticmaalkii loogu talagalay waxaan ahayn hadday ku dhimanto tafriid la-aanba ha ahaatee waa lagugu yeelanaya taasay kaga duwan tahay iyada labadan baaba isku xiga caadiyada iyo qasbiga labadoodaba yadooda waa yadul damaana yadul amaana maaha labada darafna siduu kuu sheegi doono waa iska jaa-is kana waktiguu doono odhan karaa alaabtii soo celi kana wuxuu odhan karaa balbal qaado adan ka yaabay ee gu dhacmeen waa inaha ugu muhiimsan baabka marka arkaanta iyo shuruudaheeda iyo suwarta iyo inaasbu tasixu min kulli jaa-izi tasaruf qof kasta oo wax maamuli kara way ka ansaxaysa jaa-izu tasaruf waa kuma waa qofkii sabiga aan ahayn een waalayn ee aan maxjuuru calayhiga ahayn dee dadkii shuruudihii noocaha qof kale maalikin lilmanfaca manfacadana milkisan walow biijaaratin haba ka kiraysnaatee qofkani waa inuu manfacadan iska leeyahy alaabtan inuu leeyahy waxba shardi ma aha laakiin waa inuu manfacada milkisan yahay oo waxaa jiri kara qof aan alaabtii lahayn oo laakiin dheefsigeeda iyo isticmaalkeeda xaqu leh oo dee waa kan masel mustajiirka ah ee waxaan kiraystay oo haddii uu qofkani shaygan kiro ku yahay dee qof u amaanaysiin karaa wayajuusu waxaa banaan icaaratu kulli maa shay dhammaantii in la is irgiseeyo ama la is ammaanaysiiyo yuntafacu bihi la dheefsanayo oo lagu intifaacayo maca baqaa'i cayni cayntiisina iyaday soo haraysa kitaab buu noqon karaa wuxuu noqon karaa guri la galo dhul la beerto qalab la isticmaalo gaadhi la wato waxoo dhan ba uu noqon karaa waxa la kala ammaanaysanaya dee la isu soo celinaya qofkiina de inuu wixii soo celiye wey cala alyadi maa akhadat xataa tu-adiya qofkii wixii uu qaaday waa lagu leeyay ilaa inku soo celinaya man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allah qofka doono xoolaha dadka inuu qaado soo baabi'iyo ilaahay isaga hadelo markaa ama caaliyaha u qaato amaba dee amaah maca baqaaci caynihi wuxuu kaga ixtiraasayaa dee wixii aan cayntiisu baaqi noqonayn haduu imika ku idhaahdo kilogan beriiska abaan dee amahanaya ayaan macnaha kaa irgisaysanaya waaba cunayde sao ka libdhay taasi iyadu qardigii amaah iyo xaggaa mooyaane baabul amaah ayay soo geli kartaa laakin irgisaysi lama idha taa cayntiisi waa ina waxaan soo harayso oo dee kitaabkan oo kale oo intaad soo akrisato aada isagii usoo celinaysa kaasi caariyaysi la irgisaysi laakin kaa kale waa maah siiqadiibu markaa u gudbay oo waxau ihi bishardi lafdin min axadihima waa inuu midkood lafdigii ka yimaadaa bian yaquula lmustaciiru lilmucayri acirnii daabatak maala liarkabahaa fayadfacuhaa ilay aw yaqulu lmuciru khud hadihi daabata aw intafic birakuubiha fayaakuduha midkood hadduu erey yidhaahdo waar bahashan isi iyar irgisee qaado maad irgisayn ha waa iska dhanta siiqadeeda saasay ku iman kartaa hadduu midi fic lafdigu kasoo fulo ka kalena ficilku way iska ansaxay wayantaficu bihi alaabtaa lagu ammaanaysiiye qofku wuu ku intifaacaya bixasabi lidni dee kolba wixii loo fasaxay intii kolba loo fasaxay unbuu isticmaalaya fayafcalu lma'duuna fiihi wixii loo fasaxay buu ku samaynaya alaabtan hadii la yihi gaarigan waan ku ammaanaysiiyey laakiin si dee khaaska u wado dee ku xamaali maayo oo dee xamuul u isticmaali maayo si gaara buu wadanaya hadii la yidhi kitaabkan hayso dee ma kiraynayo ma kiraynayo markaasi wixii loogu talagalo buu sameyn aw milahu ama wixii wax lamid a oo aan dee ka dhib badnayn aw duunahu ama wax ka hooseeya saddexdaa midun wey saddexdaa midun ayuunbuu noqonaya kolka shaygan isagaa masel hadduu qalab dee lagu yihi isticmaal uu yahay kii lagu fasaxay ku isticmaal ama shay lamid a ama ka hooseeya laakiin wax wixii lagu ammaanaysiiye waxyeelo ku ah oo wixii lagu fasaxayba ka dhib badan maya ilaa an yanhaahu can ilgayri bu kan qudhiisaa wax sii daba socdaan hayrkan inuu diida mooyaane hadduu idhaahdo hebelow shayga masel qalabkaa aada wax ku dhisanayso waa kuu fasaxay laakiin dhismaha aada ku wadaysaa waa kaa jiingada oo kale ama kaa looxa aada kaga samaynaysa wax kale ha ku taaban de kii unbuu ku daynaya wax lamid iyo wax ka hooseeya ukici maayo kaasunbuu ku daynaya kolka fain qaala haddii u idhaahdo waa dhul buu galay iyadiyo dhul la is ammaanaysiiyey buu galay israa xindatan buu i war dhulkan waa ku ammaanaysiiyey dee bahashaa qamadida ku beero jaaza shaciiru laa cagsu shaciirkii baa banaan laakin dabaroggii ma banaana macnaha wuxuu yihi ku beero qamadi shaciirka baashaa heeda wuu u bedelan karaa laakiin hadduu ihi niyo ku beero shaciir uma bedelan karo qamadi farqiga udhexeeya waa maxay xagga dhulka ay uga madaro iyo dhib badan tahay xindadu qamadidu ayaa xagga dhulka dee beeralaydun baa garanay ayaa uga dhib badan guud markaa kii dhulka u dhib badnaa kor hadduu ufasaxay dee kii ka hooseeya shaciirka ahaa wuu isticmaali laakiin hadduu yihi bahashaa shaciirtaasun ku beero dee kii ka dhibka badnaa uma gudbayo dee uma sii dallacayo xindada ahayd fain qaala hadduu idha israc wa alaqa zaraca maa shaa war beero un buuri wuu iska idlaaqo o waxba kumuu xadidin dee wuxuu doonaha ka beera ama qudrada ka beera ama markaas dee midhihii firid ahaa fain rajaca hadduu noqdo haddaba dadku kala duwan eh qabla waqti lxasaad waktigii aan weli la goosaninba baqiya ila alxasaad ilaa inta la goosanayo ayuu joogaya wuxuu ihi bal wixii aad doonaysa ka beero ninkii qabadibu beerta intaan waktigii la goynayba aanu gaadhin baa wax soo gocdayba kii beerta lahaayoo ka tuurayaayma wuxuu ihi ka safee ka goog waa qabla alxasaad ba moogta dee qofkiina wuu tabcay oo tacabkiina waa kan dee soo dhow horta lama fujinayo waa la daynaya lama baaqiinayo tacabkane waxaa laleeyahay ninkan midhihiisu ha u bislaadeen laakiin biujratin wey biujra oo waxaa laleeyahay bishaa kuu hadhay bushqaayad waa inaad iska bixisaa wixii masel dadka waktigaas dee la bixiyo bishii unbaa la bixinaya ujratulmithliga wey biujra tan buu wax kasii hoos saaray haddana in adina mutlaqan haddii uu idankiisu mutlaq ahaa wey hadduu kolka hore yidhi hebelow beero oo waxba aanu ku qaydin ninkanina uu ka beeray qamadi qamadidii markay dhowdahay uu yidhi iga gooso way ugu oolaysa laakiin muddadaa dambe ee uu diidan yahay mushqaayad buu iska bixinayaa kani wa bikayrihaa mushqaayad la-aanteed buu ugu ooli doonaa in adina hadduu u fasaxay fii mucayanin shay gaara fa zaracahu uu ka beerta marka weligiiba ha diidee mushqaayadna la siin maayo wuxuu ihi waxaan kuu fasaxay inaad arabaki ka beerato arabakida dee markan uu leeyahy waa la yaqaanaa in saddex bilood ay kusoo ko-ayso laba markay ku taallo isagoo ka tuurayay markaasuu iga fuji ma jiro bisha dambena way dhamaysanaysa mushqaayadna la siin maayo maxaa yeele wixii kolkii hore uu ogolaaday buu rabaa inuu ka noqdo dee meel looga qiildayana ma leh laakiin kolkii hore hadduu yihi iska beero dee armuu ujeeday wax waktigiisu kan ka yaryahay armuu ujeeday oo dabeed shay arabkidoo kale saddex bilood hadday ahayd oo uu haruur ka beero lix bilood waa kala duwanaanaya markaa waa loo cudur daari karaa laakiin fi mucayan shay mucayanaba u fasaxo yihi ka beero dabeetana kii buu beeray wuu ku oolayaa ila alxasaad bikayriha bikayri lujra buu ku oolaya wax mushqaado la siinayana male muddadaa uu ka noqday wain qaala haddii uu idhaahdo iqras aw ibni uma rajaca wuxuu yihi hebelow halkan iska beerabu ama iska dhiso ile labada way dhici karaan dhulka laftiisaa la samaanaysiin karaa oo qofku odhan karaa sandaqad baa kaa dhisanaya so iskama dhacdo meesha anaale wain qaala hadduu idhaahda iqras aw ibni beero ama dhiso uma rajaca markaasuu ka noqday fa fiihi tafsiil baa kusugan ufiirso fain kaana haddii uu yahay sharada calayhi lqalca fujinta hadduu kolka horeba shardi uga dhigay qalaca dee ha fujisto kan beerta wain lam yashrid haddii aanu shardi uga dhigin wakhtaara almustaciin kan meesha ammaanaystayna uu iska doorto alqalca qalaca ha fujiyo waa masalo labaad wain lam yakhtar haddii aanu dooranin ninkan mustaciirka ahi inuu fujisto shardina kolka hore aan loo xidhin falmuciiru bilkhiyaar kan muciirka ahi ee wax careeyey khiyaar buu ku sugan yahay laba khiyaar laba arrimood ha kala doorto bayna tabqiyatihi biujratin in meeshii loogu daayo oo mushqaayad uu qaato wa bayna qalcihi iyo inuu fujiyo wa damaani arshi maa naqasa wixii nuqsaamayna uu magdhabo bilqalci ku nuqsaamay qofkan isagaaya waxau yihi hebelo halkan iska beero ama iska dhiso laakiin waxa uu shardi uga dhigay inuu fujiyo ee wuu yima wuxu uhi iga fuji almuslimuuna calaa shuruudi dee aka fujiyo ama dhismihii ha ahaado ama beertii ha ahaadee dee kolka hore sow isagu kulamuu heshiinin inuu ka fujiyo mutlaq muu hayn idankiisu ee maca shardi bu haa shardigee loo tixgeliya ninka ama ha ka xumaado kan wax beeranaya wax dhisanayay ama iyuu ka xumaanay waa masalo shardiba ma jirino waxau ihi meesha dhiso ama beero goor dhow buu u yimid oo waxau ihi iga fuji laakiin ninkii mustaciilka ahaa ee hawshan qabtay baa jeclaaday inuu ninkan ka goosto oo waayahay buula u iska fujistay dee markaana waa jaaz ninkii lahaabaa dee waxaan fuliyey taa waa taa uu kuleeyahy wakhtaara almustaciiru alqalca qalaca mustaciirkii baa fujintan doortay meesha uu ka fujinayo sandaqadiisa dee ha iska fujisto bal taa beertaba kasoo qaad kolka labadaa masale midna maaha shardina ma jirin mustaciirkii isaga ahaana muu jeclaysanin inuu fujisto laakiin wuu aday wuxu uhi zaracaygi dee waxa weeyaan waxbaa kasi ah kan muciirka mustaciir dhaaf muciir baa ku yaala muciirkii baa laleeyahay hebelow ninkan kol haddii kolkii hore tii aad aada tidhi beero wax shardiyana aanad ku xidhin maantana weli beertiisii waktigay ku go-aysay beli ay u hadhan tahay fujina aada tidhi laba midhkana dooro inuu fujisto oo sidaad codsanayso dee wixii nuqsaamay ee fujintan ku nuqsaama aada bixiso ile waa nuqsaamaya xoolun baaba dee loo dhigaya kol haddii aan midhihii bislaanin bal iyo wuxuunu noqonayaa haruur aan bislaanin oo isku dhex jiro dee xoolahun baa markaa bal looga dhigaya dadku wixii uu cunaya uu ka tegay moogta markaa wixii ka dhinma waa inuu isagu buuxiya waa mid iyo inuu saricii ku yaallo ilaa inta uu bislaanayo oo isagii la siiyo dee mushqaayad la siiyo oo la idhaahdo intanaad diidan tahay mushqaayad baad qaadanaysaa bishiiba intaasaa lagu qadaraya labadan ha kala doorto inuu isagu wax bixiyo iyo inuu isagu lacag qaato sugo intuu wuxuu go-ayo waa taa wey fain lam wain lam yaktar haddaanu dooran mustaciirkan inuu iska fujisto oo u idhaahdo dee arrinta hay hagaag falmuciiru kan wax ammaanaysiiyey bilkhiyaari buu ku sugan yahay bayna tabqiyatihi inuu saricii u daayo u idhaahdo ha kuugu yaalo biujratin mushqaayadna isi wa bayna qalcihi iyo inuu gudin ku wada jaro wa damaani arshi maa shayna uu kabitaankiisa bixiyo naqasa bilqalci goynta wixii ku nuqsaamayna oo isagu kabitaan sameeyo labada ha kala doorto laakiin ma dhacayso ninkan in lagu tunto unoo la yidhaahdo un inta loo baano war waanu ku ammaanaysiine marka hore baa nagaalaga kusoo gaadhsiine la fuq oo na wada dhaaf saasi ma qabato ee waxa weeyaan qofkan dee waxaa la tixgelinayaa dadaalkiisa iyo xoolahanu meesha keliyay walahu waxa usugnaaday kuma muciirkii alrujuucu fi licaarati wixii uu irgise u bixiyey inuu ku noqdo mataa shaa-a goortu doono qof hadduu qof ammaanaysiiyo wax noocuu doonaya haada guri gaadi qalab markuu doono odhan kara adeerisi laakiin masaladana laga soo reebaya ilaa an yuciira ardan lidaf inuu dhul ammaanaysiiyo si wax lagu aasa mooyaane fa innahu laa yarjicu kuma noqonayo fiihaa dhulkii maa lam yabla lmayit kii mayidka ahaa ilaa uu baaliyoobo kuma noqon karo dhulkiiyaa wax iska cidhiidhi ahaaba wuxuu yihi hebelow dee boos banaaho kaagaasun baaba la hayaaye meeshii wax lagu aasi jirayna ama waa la diiday ama lamaba haye balay ammaanaysiiy bal ku aasa buuhi baloorkayga markaa kol hadduu ammaanaysiiyey ilaa meydku uu baali noqonayo ma ka saari karo laakiin markuu baaliyoobo unbaa lafihiisa laga warurin laakiin inta aanu baaliyoobin dee xurmada qofka meydkaa la xurmeynaya awgeed lagama saarayo oo milkiga iyo xabaasha dee kolba waa tii horeysay sideedaba hadduu milkiga horeeyey xabaasha waa la qofaa ama dee qof icaaraha u siiyo amaba ha la yskaga aasabe laakiin haddii xabaashu ay horeysay oo milkiga ka dambeeya uu jiro milkigaa la duminaya kun daarood intay ka wada dul dhisaan ayay ku odhanayaan waana ku dul heesaynaa ama markaa waa lagu dul ganacsanaya ama guryaha laga beeranaya waa dee qofkiioo dhibanoo caalam kala tegay oo aan telefoonna soo diri karayn cidu gurmanaysa an aana jirin oo lagu dul garaacayo intan aanu dhulka ka milkiya dee in wax laga dul dhista maaha curfina way iska noqoto dee dhaqan xumadan xagga diinta ee iska badatay baa meel walba gashay markaasa waxay iska caadi noqday dadkii berigi muddo kadib toban sano ka hor la-aad intoo la iska ilaawo uun in dabeetana lagu dul masaxa un dar kale oo berigii hore iyo kada iyo xooga la odhan jiray imka laguma wada hadlaba markii dagaalada iyo fitankii iyo dhimashadii wax ay ku bateen kii ag meeshan jinaasadiisu taalay baan lagu wada hadlayn mise waa mid sulo la aasay bay ka odhanayaan marka dee haddii qofkan uu caariyeeyey dhulkan si wax ugu aato dee ha sugo soddonka sano ama afarta inta dee dhakhaatiirtu u ku sheegaan inuu ku baaliyoobayo ee hadduu baaliyoobi waayona dee waa nasiibki ama dee markaa ha loo raadiya meel kale oo lagu aaso walcaariyatu madmuunatun haddaba waa xukunkeedii min xayu adamaani waalamaana caariyadu waa wax la magdhabayo waa aimadu dee labadii riwaaye ah bal caariyatun madmuuna iyo bal caariyatun mu-addaa jawaabtii uu nabigu siiyey ninkii safwaan unbay kala kala bixeen oo qolyaha madmuunada ku tilmaamaya waa bal caariyatun madmuunadii uu jawaabtii siiyey waa caariyo aan kuu damaani doono aan kuu magdhabayo si kastaba ha ku dhacantay fain talifat haddii ay dhimato famaanadii buu fasiraya eeg biayri isticmaali lmaaduni fiih wixii loo fasaxay waxaan ahayn walow bikayri tafriidin gaboodfan la-aanba ha ku dhimato daminaha uu magdhabaya wixii loo fasaxay waxaan ahayn wixii loo fasaxay shaygani hadduu ku baaba'o dee waa la fasaxay laakiin isagoo meel iska yaalla haddii la xado tafriid la-aan waa lagu yeelanaya qof kitaabkan sidaad u akrisanayso ku dhammaaday dee dhib maleh lagu weydiin maayo laba sano aada haysanayso dee kolba wuu dee dabcan si saybkii ma noqonayo ee wuu duuboobaya dabeedna qiimihiisii baa nuqsaamaya dee waa wax lagu bareero fasaxeed in la akriyo oo la kala bixiyo dabeedna la rogrogo oo xaashihiisu dee jeexjeex yar iyo yaro yeeshaa kala furfur iyo uskag iyo waxa iska macruuf laakiin meel halkaasa buu iska dhigo waa la xaday meel xafidan ba ahaatee waa lagu leeyay maxaa lagu qiimeynaya biqiimatiha yawma talaf maalintii ay dhimatay intay maraysa un kitaabkani maalintii la xaday imisuu ahaa toban kun buu ahaa intii un hala bixiyo fain tulifat biاlisticmaali almaaduuni fiih lam yadman isticmaalkii loo fasaxay haddii ay ku baaba'do ma magdhabayo ilaa alaabta qaarkood baa masel gudin buu ka amaanaysa dee geedkaa ku goobu dee adoon ku garaacayan farsamo xumana ku helin iyo itaaldare iyo dhagaxa daqsiisiya waxba bay geedkii ku jabta dee waxba lagu weydiin maayo mindidii kadalik qalabkii oo dhan waa saas wey gaadhiga dee waa la kaxeeyaa markaa kaxayntii caadiga ahayd isagoo banaankaa marinaya aan dee faasna ku wadin jarna ka tuurin saliid la-aan iyo biyo la-aanna aanu ku kaxaynin wax tafriid laha tafriid iyadoonu jirin ayaa dee socodkii iyo kaxayntii aada u isticaaraysatee lagu fasaxay buu ku dhintay lam yadman wa mu'aanatu raddi cala almustaciir walaysa lahu an yuciir waa laba masalo ayuu intaa yar ku sheegay haddii alaabtani ay u baahan tahay in la celiyo qarashna uu ku baxayo dee kii ammaanaystaa soo celinaya hadduu ku ixsaan sameeyey qofkani oo uu kuhi qalabkaa masel guriga dee marka jeegaga guriga lagu xidhayo marka la shubayo waan ku ammaanaysiiye qaado lacag kaa qaadi maayo dee marka lasoo rarayo ma intaad halka iskaga timaado dhalan doontaa o lasoo raro mise waad rari sida caqligii iyo sharciguba ay keenayaan waxa weya inaad u rarto aad halkiisii ugu tiiriso ilan ixsaan buu sameeyey ujro kaamuu qaadeen midhka kale u halkan ku sheegay walaysa lahu an yuciira waa masalo kale cala alyadi ma akhada xataa tu-adiya gacantu wixii ay qaaday baa lagu leeyahy ilaa uu qofkii lahaa u celiyo laakiin inu sii bixiye maya mustaciir bu ahaa wuu soo caariyeyste gar umalay inuu cid kale sii amaanaysiyo aad bay isaga badan kitaabun bay kaa qaadanayaanoo war kitaabkii me hebel baa iga sii qaaday haddaad tidhaahdo muxuu u qaatayna soomaalo mu ahayna waar kan qaldhadhi muxuu ahaa buu ku odhanaya miyaanu kala baxsan jirin weliba adiga laftaadi aba laga yaaba inay muslax gasho marka dee waxay u baahan tahay haba yaraada sharci wey inaad iska bilowdo bikayr lidni wey haddii laakiin uu ku idmo oo uu ku dhaha hebel ma siiya haaye si dee waa siinu baabu lkasb waa dhici tana ama dhuljiifa la ydhaah ama ha lagu tilmaamo inuu yahay qofkani qof maamul iyo xoog wax ku qaadaya ama qof awood kaaga faaidaysan noocu doonay haado walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail xoolihiina gardaraha ku kala cunina waa midh meesha yaallo wey qasbiganina dee inuu foolxumo xataa qur-aankuba dee uu sheegay uu ahaa wakana waraahum malikun ya'kudu kula safiinatin kasba kaana ilaahay mid xuminay inuu halkaa jooga waa la sheegay odoonyaha dee xoog kaga qaadi jiray waa sababtuu khadar markaa dee ku maaraynaya arrinta waxaa kaluu nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam qofka muntahibka ee wax boobaya marka uu boobaya dadku indhahooda ay sidaa ugu sii eegayaan boobkaa wuxuu samaynaya isagoon iimaan lahayn iimaankii miyuu ka lumay xagga dambuu ka duulay isagoon iimaan lahayn buu samaynayaa buu nabigu leeyahy ilan iimaanku waa shay xaajis oo waxaa qofka ka hor joogsade khudbadii ugu dambeysay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa ina amwaalakum wa acraadakum xaraam ka xurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada aw kamaa qaal war dhiiggiina iyo dhegtiina ama sharaftiina inaad meel kaga dhacdaan xaraam bay sida maanta oo dee carafo ah oo bishan la joogo dee ashhurul xurumka ee iyo beledkan xaramka ah sida in lagu xadgudba ay xaraam u tahay ay xaraam u tahay waana ismi iyo dembi aada u weyn weyn qofkiina marka uu dhacaasi ka yimaado waxaa la gudban inuu ilaahay uga toobad keeno waa kow oo dee midh waajiba wey wixii dee uu cid ka dhacaynaya inuu celiyo ama dhuljiifa kaga qaado amaba xoog dee xukun isagoo u sheeganaya ha kaga qaado iyo awood adigu kol hadduu dulmi iyo xoog kaga qaatay inuu iska celiyo wix ama istixlaal uu weydiiyu ihahdo markii caynkaa iyo caynkaa waxaa saa kaa dhacaya dee iga dhaaf laakiin inuu yidhaah waan toobadkeenu dabeetana dudhujiif ahaa ilahay uu soo hadeeyo amaba qof daalim ahaa ee ummadda dhacaya uu ahaa si kastaba ha u dhac uu toobadkeeno inuu iska aamuso maayo liisa sameeya dee dadkii waxyeelada ugeysa oo dabeedna sarfey ha sameeyo ha soo maro dhammaantood dee qof walba meeshiisa ha kusoo maslaxa ama wixiisi ha u shubo aduu doonaya toobadiisu inay hagaagto huwa bal qasbigan aan ku tacriifiyay alistila xoog loo isticmaalo weeye calaa xaqi lgayr qof kale wax uu leeyahay cudwaanan xadgudub xoog buu isticmaalay qofkani waana ku xadgudbay hadduu xaq dee kaga qaadaya maya faman kasaba shay-an lahu qiima qofka shay dhaca qiimo leh wa in qalad qiimadiisu haba yaraatee lazimahu radduhu inuu celiyaa ku waajiba waa marka waajib weeye farad calalyadi ma akhadat xataa tu-adiya qofku wixii uu dhacay inuu celiyaabaa waajib ah ilaa uu maaragtay hala ilaaliyo ilaa uu kii lahaa u celinayo shaygaa qiimadiisu haba yaraato wixii haddii waxaan qiimaba lahayn uu yahay dee xagga danbuu ka sheegi doonaa khamrigii iyo aalaatulahawgii iyo waxaa iska liita iyo jildalmaytay marka haddaba loo kaadinayo in hore loo celinayn buu sheego waxa uhi ilaa an yatarataba inuu ka imanayo mooyaane calaa raddihi isaga celintiisa shaygan talafu xayawaanin aw maalin macsuumeyn xayawaan baa dhimanaya dad iyo xoolo mid kasta ahaado ama waxaa dhimanaya xoolo labadanoo dee cismo laho in la dhowraayo garta tusaale ka bixi mithla an qasaba lawxan looxaas ballaadan ee albaabka laga sameeyuu qaata fasamarahu calaa kharqi safiinatin bi wasati lbaxr dooni badda dhexdeeda socota ayuu ku awday meelihii biyuhu ay iga soo geli lahaayeen wa fiiha maalun ligayri lkaasib xoolo dad leeyihiinna waa saaran yahay kan laga soo dhacay aan waxba kulahaanin aw xayawaanu macsuumun amaba waxa saaran waxaa saaran ari iyo geel iyo waxaa saa saaran dee markaa waa loo kaadinaya qofkan wixiisii looma celinayo waa loo kaadinayaa inta uu shaygani meeshiisii gaadhayo maxaa yeele mafaasidda in dee qofkan loo celiyaa waajib baahay laakiin mafsadada ka weyn ayaa meesha maaragtay ku jira jalbulma dar-u lmafaasid awlaa min jalbi lmasaalix in mafsadada nimanaysa loo kaadiyo waxay ka fiican tahay maslaxada ah in wixiisii hore loogu dhiibo qofka mar le wixiisii waa la siinaya waa loo fujin ama hadduu qiimo ku raalli noqdo waa la siin doonaa laakiin horta waxaan halkiisii ha gaadho faasidana ha loo kaadiyo wixii haddaba uu soo dhacay ayaa meesha ka baxay fain talifa cindahu aw atlafahu xoolihii uu soo dhacay hadduu baaboo ama isaguba uu khaarajiyo ilan waa mucadde iyo laazime talifa wuu iska dhintay atlafahu isagaa dilay waa magdhabaya haddaba siduu magdhabayaana waa ta fain kaana hadii uu yahay miliyan mid miliya haduu yahay damiinahu bimili wax isaga lamida unbuu ku magdhabaya fain tacadara mil miligii hadii uu adkaadana fa bilqiimati buu ku magdhabaya akhara ma wakti kay ugu badnayd kaanat ay marays waktigay ugu badnayd ay ugu qaalisanayd ayuu ku magdhabaya min alqasbi laga bilaabo ilaa tacaduri lmitl maalintii mitligii lasoo celin kari waayo ashyaadoo dhami waa mitli iyo mutaqawim waxna wixii wax udhigmaa la helaya waxna qiimihiisiibaa ayaa dee la helaya oo ma dee wuxuu ka odhan doonaa ma xasarahu lkayl walwasn wajaaza salam fi sida raashinkii oo kale dee mitli wey waxaa la helayaa raashin lamida lacagtii oo kale dee mid lamida la helaya duu dolartaa qaaday kii oo kalea la helaya n waxba ku kala duwaneyn harag unbaa laga yaabaa inaan haraggii ahayn laakiin qiimadii wixiisii waa isku sidii hadduu masel raashin yahay toban gadbadood sonkora hadduu kaa qaaday dee sonkortii waa la helaya tii casayda braziilsha ahayde nooceedi ah hadii masel tii un baa la heli karaa misrigii laakiin hadduu neef xoolaa yahay dee neefkii oo kale lama helaya marle waxbuu kaga duwan yahay hadduu bagaash kale ahaa waa mutaqawim markaa qiimadii baa markaana loo gudbaya taasuu kuu sheegay kolkaan tusaalayaasha ka bixina wixii misliya misligii oo kale ha ku magnabo waaya lixii markaa hadee qiimo lana qiimaha misligii baa tacaduray bu masel gadbad baad ku lahayd gadbadiiba waa lalaayahay dee qiimihii ha loo guuro qiimihii ayaa loo guuraya tacadudkani mid maxsuusah iyo mid macnawiya labadaba uu noqon karaa giimbaar baad ku ayuu kugu lahaa qofkani marka dee waxay noqonaysaa fainta cadalaalmitr islaamku cadaaladu ilaaliya markaa tii sideed iyo siddeetankii giimbaartii dee uu kugu lahaa ayaa tihi waa mithlio waan kuusoo shubaya berigaa boqolka kun dee waxay ahayn guri dhow laba maqsin bay dhisay imikana dee gadbad baris me haafun bay goynayaan waxaasoo kale xaggee laga yaqaana tacadur baa yimi xaggii macnawiyaadka ah waa in markaa qiimihii maalintaa boqolka kun ay goynayeen aada u shubtaa ninka war dhan wey akara ma kaanat min alqasbi ilaa tacadur lmasr iskama lihin una dee rawaaja albidaaca bahashane rawaad rawaaj alcumla marka ama la bedelo lacag ama qiimo dhacu ku dhaco aimadu dee maraajicda way kaga hadla in qofkii dee wixii maalintaa ay goynaysa in lagu yeelanayo waxay dadku ku xeeqeen imika akara ma kanat min alkasbi ilaa tacadur lmithl maalintay maalintuu qaatay iyo maalintan shaygii la bixinayo ee mithliga loo daydayayo ee mithligii tacaduree la waayay inta maalintu ugu qaalisanaa un baa loo eegaya waa lagu adkeynaya qofkana mogti waa daalimbu marka haddii saddex sano ay ahayd oo afar qiime uu lahaa qiimaha ugu qaalisanaa un baa lasoo qaadanaya sanadkii u horreeyeyba ha ahaade ama imikaba ha joogo markuu ugu qaalisanaa wy wain kaana mutaqawaman daminahu biqiimati shaygani wuxuu ahaa wax la qiimeeyo kitaabkan u ahaa wuxuu ahaa dibakr guri buu ahaa uu ka dumiyey ama wuxuu ahaa dee wuxuudha gaadi qiimihiisii ha bixiyo isagana akara maa kaanat qiimadu maalintay u badnayd min algasbi ila talaf maalintuu dhacay ilaa maalinku shaygani baaba-ay intaasaa loo eegaya xataa law zaada cinda alkaasib shaygani intuu qaasibkii hayay agtiisana uu yaalay buu kordhay bian samina wuu naaxay xayawaankii u dhacay lazimahu qiimatuhu saminan isagoo shilis baa loo qiimay sawaaun hazila bacda dalika am la ama ha weydooba intii ka dambeysay ama iu weydoobi neefkan isagoo weyda buu kaxeeyey dee haatan gacantaad ku dhigtay buu soo geelan soo dhacday bal dee si wanaagsan u daaji intaad iibsanayso wuu daajiye daajiyo dabeedna wada naaxay markii dambe ee loo yimid ee lagala wareegayeyna weyd buu ahaa waxaa la leeyahay qiimayntu maanta ma ahee waa maalintii hebeladaas markhaatiga ka ahay ay arkeene uu geelu aada u wanaagsanaa ee tayadiisu ay u fiicnayd maalinkaa nabalka u lahaa baa lagu qiimeynaya ilaalintii maalintaa joogay baa la leeyahay awrka caynkaas maalintaas si baa lagu qiimeyn ha mana ku dacweeyo dee anigaaba ku tabcay oo dee hagaajiyay dee hay adigu maxaad ahayd baa isweydiin adigu sow iska haystii maad ahayn markaa isaga arrinkiisu arrin maaha fain ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fii qadri lqiimati aw fi talaf falqawlu qawlu lgaas waxay isku khilaafeen qadru lqiima oo qiimada say isugu khilaafeen qiimaheedu maalintaa intaasu ahaa buu leeyahay kii xoolaha lahaa kana qaasibkiina wuxuu leeyahay maya ka yaray kan qaasibkaa laodhan ku dhaaro inay ka yaray talaf baa yidi war neefkaygii soo celi buu leeyahay maya qiimihiisiiga qaad buu leeya u dhintay ma haye ku dhaaro kaasibkiiyow inuu neefkii dhintay laakiin mar ladee lagama daynayo macnuhu maaha fi talaf wuu dhintay waa laga daynayaa ma laakiin meesha waxaa ku jira hadduu neefkii joogo dee neefkii baa lasoo celin lahaa laakiin hadduu dhintay qiimihii baa lasoo celinaya marka wuu joogaa neefkiiyo isii iyo wuu dhintay qiimaha iga qaada baa la isku haya markaa kaasibkana walla ku mar baa laleeyahy dee naf lagama tegin haddii intoo laga magdhabay wallana uu raacay aw fi raddi fa qawlu lmalik waxaa lagu murmay waan kuu celiyey intii aan kaa dhacay kaa kadib iyo imaad celin maaligii baa la odhanayaa walla ku mar inaanu kuu soo celinin ninka qaasibkii wain raddahu naaqis alcayni aw alqiima shaygiibuu u celiyey iyadoo cayntiisii nuqsaansanta oo dhan go-an yahay gaadhigii dee geesi maqanta ama qiimihiisii uu nuqsaamay uu soo jejebiyey licaybin ceeb baa ku timi kuwa aynu sheegaynaa aw amase naaqisahumaa waxa uu markaa noqday mid dee labadoodaba nuqsaansan labada uu sheegaya qiimadiina waa nuqsaansan tahay cayntiina way nuqsaansan tahay damina alarasha kabitaanka shub wey markaana lacagta kabitaanka keen gaarigii buu inagu soo celiyey iyadii oo baangadahaasi ay go-an yihin amaba dee waxyaabo badana ka jijaban yihin buurigii iyo wixii lamida soo had iyo jeer kuwaas markay dhacaan ay ku sameeyeen kuraasadii barbuqan yihin cayntii barbaa goane mogti dee qiimihiisiina waaba isdhimayba markaa wixii iska dhimay qiimaha iyo cayntaba ka imay arshigii buu bixinaya mararka qaarkood waxaa iska suuragala iyadoo cayntu nuqsaansan tahay inuu qiimuhu aan waxba isbedelin baa iska suuragala oon tixgelin lahayn waxaan caynta ka nuqsaamay markaana arshigii un ha bixiyo wain raddahu shaygu dhacay hadduu celiya naaqis alcayni aw alqiima cayntii baa nuqsaantay qiimadii laakin waa sideedii amaba dee cayntii waa sideedii qiimihii baa nuqsaamay boqol kun baa laga siisan lahaa cishadu gaarigan ka dhacay laakiin maanta konton baa laga siisanaya kontonkii kale keen wey aw amase naaqisahumaa ay alcayna walqiima shaygii oo labadaba ka nuqsaamay buu celiyay mar layba damiina alarsha isaga wax naxariis le iyo saayiraade agtiisa ma taalo waa ku adkee wain naqasat ilqiimatu qiimadii haddii ay nuqsaantay biinkhifaad sicr sicirkiibaa hoos u dhacay faqad lam yalzamhu shayun taas iyada waa baab kale waxba kuma waajibayaan bu wain kaana lahu manfacatu haduu shaygani dheef leeyahay damina ujratahu dee mushqaayadiisiina waa bixinaya lilmuddati alatii qaama fii yadi muddadaa isagu hayay oo dhan ajo badan gaari buu ahaada maalin walba wuxuu soo saarayay toban dollar ama labaad laba sanadoodna wuu hayay calculatorkun baa la isugu dhufanaya wuu shaqay jiray alaabta guri buu ka waageertay soo maa kii lahaana wuu banayn waaye dee wuxuunu ka jarayaa kiradiisii mu ka jaraya intaasoo sanadood kiradeedii keen baa la leeyahy wixii guriga ka nuqsaamayna kaa isagana iska soo wareeji adiguna halkaa ka baxa hadii aan dee tacsiir loogu daray lilmuddati alatii qaama fii yad shaygani sawaaban waxaa isku mida intifaca bihi am laa ama ha isagu ha ku intifaacaya ama yo ku intifaacay gaarigan dakliga soo saarayay ama gurigan ama neefkan xoolaha ah hadduu doono meelun ha iskaga xidhaba hadduu doono haba qufulaba ilaa idankii laakiin yuu uxanibnaa isagu dee uxanibnaa waan ku shaqayn lahaa ee keen wey saasaa markaas laleeya laakiin laa yalzamhu kuma waajibaya buuhi mehrul jaariya taa jaariyadaasi waa tii adoonta iyo meherkeedi kuma waajibayo almaqsuubati muxuu laakin laa yalzamhu mehruljaariyati almaqsuubati ilaa an yadahaa wahiya gayru mutaawaca laa yalzamhu qofka kuma waajibayo mehrujaariya jaariyaha de adoonta hadii u xoog ku qaato almaqsuubati meherkeedii laguma leh ilaa an yadahaa inuu ku joogsado mooyaane wahiya kayru mutaawicat iyadoo mutaawaca aw mutaawica iyadoo dee aan adeecaynin ee dee uu qasbay haddii uu qasabkaa ku waxeeyo meherkeedii waa lagu leeyahay laakiin haddii ay tahay mutaawica dee waa zaaniya zaaniyaduna inaanay meher lahayn ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkan adoon buu dhacay iyadoo dee iska yeelaysuu wadi ku sameeyey meher ma leh laakiin hadduu qasbo mukraha ahay aw naaima ama iska hurudayba markaana waxa weeyaan meherkii waa lagu leeyahay meherkii labadaa jeer meherkii waa lagu leeyahay markaa mukrahada ay tahay iyo markaa kale laakiin markanay dee adeecday waa baqiga ama tan la ihaha zaaniyadu meher iyadu ma laha wey haddaba mithli iyo mutaqawim buu kugu soo celcelinaya walmithliyu huwa maa baa la yidhaha xasarahu kaylun aw wasnun wajaaza fiihi salam in badan baad maqli doontaa mithli iyagoo fuqahada mustalaxa noocan hadal haya waa waxa la galaanmaysa ama kafad la saare ee salamkuna uku banaanaa raashinkii iyo waxyaabihii lamidka ahaa wey kalxubuubi wاlnuquudi wagayri dalik oo lacagta laftigeeda dee midligaasay soo gelaysaa oo lacagtii hadduu kaa qaato lacag lamida waa loo heli karaa wlmutaqawamu ayru dalik mutaqawamkuna waa ka aan intaa ahayn kalxayawaanaat waaba xoolihii wlmukhtalaaat iyo waxyaabihii la isku daray kalhariisati waa qudculimeedki iyo wakayri dalik iyo wixii lamidka ahaa markaa dee xayawaankii xoolihii noolaha duu geeliyo loodiiy waxaa qofku dhaco qiimuhu baa laga qaadaya mukhtaladaadkuna waa wixii isku jir jiray oo dee wuxuu kuhi tan imika qamadi la ridqay hilibba isugu jirta hariisadu waa inagana dee waa tan xalwadee noocnooc ah markaa kuwaas oo kale qiimihu baa laga qaadaya ee lagama qaadayo shay kii oo kale keen lama odhanayo ila kii oo kale ma hayne mithli iyo mutaqawam mar kasta oo fiqiga aada raadinayso halkaasaad ugu soo noqonaysa